gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare iyo hanuukumada odayaalka dhaqanka gobolka iyo weliba lahakadhaba ee degmada qoryooli ee gobolka asaya welibana hadhaba yooshe ku qayb galaya maamulka degmada saraakiila booliska iyo qeybo shalgadiisna bulshada ujeedka safarka gudoomiyaha ayaa weliba usaaye ogaanshaha xaalado bulshada degmada baahiyaha ku jara iyagona socdaal iyo hokomarenga jidadka degmada saas oo kale socdaal iyo weliba iyo kasadana buundooyinka magaalada hanas oo xiligan iyo umbaahinga dayactireeda winga gudoomiyaha ayaa weliba uuse warbixino ku dhuhunsaday maamulka degmada welibana uuse ku warbiyey baahiyaha iyo qobta degmada qoryooley salaanka bacdi waxaan u sheegaynaa mudane gudoomiye iyo salaadiinta wada socda ciidankan lokal booliska meeshaan jooga waa ogtihiin muddo sagaal sana meeshaan joogaan naf iyo maalig u horeen ninka ninka kale ka geysteen meeshaasu ku aasan yahay ninka ninninkale meeshaasu ku aasan yahay ciidamadan waa in ciidankaas loo xilaa la qarameeyaa xaquuqdooda la siiyaa dhinaca walbab oo lagu hufaa odayaalka iyo suldaanada gobolka ayaa kumahanagi sida uuse maamulka gobolka shabeellada hoose marwalba unka warhaya baahiyaha ku jara guud ahaan gobolka shabeellada hoose labada buunta degmada horta waa baawuur maba mari karaanbo indhaheenaan kusoo aragnay socodkaa dhib ah marka ayadoo go'doon ku jirto marka hore haddana go'doon kale sii gasha magaalada taas horta waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedka koonfur galbeed ama cabdicasiis maxamed lafti gareen waxaan ka codsanaynaa ilaahay ka sokow inay horta u soo dadaalaan dadaalka uu gudoomiyaha gobolka hadda wado oo ah mucaawanaadka uu weydiisa international communityka iyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedkaba in garab lagu siisiyey buundooyinkan loo dhisi lahaa kormeerkan howleed oo gudoomiyaha oo gobolka uu aan hogaaminayo aan la socono wuxuu la xiriiraa buundooyinkan qarrabin iyo dhaqdhaqaaqooda iyo magaalada habkeeda iyo qaabkeeda inaan ogaano gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare yaa ballanqaaday in dhammaan adeegyada bulshada kula shaqay doona maamulka usoona baaq andere dowladda federaalka iyo maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wadadii isku xidhaysay muqdisho iyo afgooye ilaa afgooye usii gudbaysay dhanka wallaweyn iyo buurhakabo ay go'day buundada qoryooli ayaa waxay noqotay buundada keliya ay gawaaridaasi xamuulka wada ay mari karaan sidii ayay ku isticmaalayeen haddana mar labaad ayaa buundadii ay burburtay maadaama dhaawac hore ugu yaalay oo ay ahayd buundo horey dhaawac ay usoo gaarsa buundadii oo aad u jilicsaneed ayaa markay gaadiidkii isticmaalayey oo xamuulkii ka tara badnaa lagu isticmaalay ayaa ayadina ay jabtay degmadii qoryooli marka waxay noqotay mid go'doon gashay go'doonkii hore go'doon kale ugu sii darsoomay